Haweenkan oo ku nool magaalada Banana ayaa maalin kasta u shaqo taga suuqa xoolaha ee xaafadda Cochin si xoolo-dhaqatada xoolahooda Kenya suuqa uga iibsadaan isla markaana ay ugu sii iibiyaan haweenka hilibleyda ah iyaga oo saarta qiimo yar oo faa'iido ah. Haweenkan ayaa mararka qaar la kulma caqabado kala duwan sida in ay mararka qaar xoolo waayaan iyo in mararka qaar ay khasaare lacageed la kulmaan. Qaar ka mid ah haweenka iibiya xoolaha ee magaalada Banana ayaa raadiyo beerlo uga warramay sida ay nolosha qoyskooda ugu maareeyaan iyo caqabadaha ay la kulmaan.
Waxaan ka shaqeeyaa suuqa xoolaha. Waxaan ahay gaadhleyda xoolaha soo xirxirata oo reer baadiyaha ka gadata. Anigana kuwa kawaanleyda ayaa iga wadwata waa kuu soo caddaynaynaa hay dhahaan labalaba dollar ay ii saaraan. Nuska saacaan imaadaa shaqada toddoba saacna waa ka rawaxaa. Dhibaato badan oo kala kulannaa jira kawaanleydoon lacag haysan xoolihiia iska wadanaan ee, shan iyo lix neef ay iska wadanaan ma haysan ay ku leeyihiin lacagtii Ee, caqabado badan aan kala kulannaa kawaanleyda dallaaleydo ayadanu iska dhib badan oon xoolahaba si fiican kugu kala gadayn Ee, dhibaatooyin badan waa iska jiraan lacagtoo layskala goosto meelo badan oo ee, laba dollar saddex dollar hal dollar aan ka raaraadi jira siddeed iyo toban sanaan ka shaqayhaya shaqadan aadaan ugu soo shaqaystay ilmahaan ku soo korsaday waa ku soo waxbartay waa ku soo liibaanay ciyaalkaasaan ku korsaday oon ku waxbarta ciyaalka aabood waa joogaa wax u qabtaa oo oday qabtana maba jiraanba baagamuuddo aad u badan waaya odayaashu hab habrahaa dadaala hadda wax badan wax badan haween badan oon shaqadan ku soo barbaariyey oon ku soo dhiirigeliyey ah ciyaal ku biishay oo maxaa tiraahay si fiican ugu shaqaystay neefkii aad soo gadatay waxaad rabtaa inaad lacag ka hesho lacagtii isaga bixiso mana arkaysid laguma siinaayo waa lagu dhibo marka ilaaha dhibtiraa danteennaa kolley ku jirto waana ku wadnaa danti sidii aan ku wadna si uu ku soconaan ku socdinaa lacaga badanaa nalaga qabaa kamana qaadan karna dadka kuma siinaayo ma haystay ku leeyihin adoon lacag haysan adiga neefkaan lagaama gadaayo ninkaas baadiyaa ka yimid oo ooman oo xoolihiisa oonka u tuuran yihiin ilmihiisiyaa iska leh adig lagaa yeelin booyadaa ii taagana ii taagaa lagu leeyahay sidii alla ka dhigay noqotaa midna waa u sabarnaa mid waa ku dhegnaa mid waa dacweynaa waxaa jirta qaaraan dacweyne oo hadda stationka aan geynin marka waxa waaye caqabad waa iska jirtaa ilaahayaas dhibtira ah haa waa tuuranta aqab inta badan waa isdabarinaan alxamdulilah shukur rabbilcaalamiin Badanaa haweenka Soomaaliyeed ayaa waxa ay kaalin ka qaataan nolosha iyo horumarinta qoyska iyagoo la yimid hal-abuur ganacsi.